assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo tobnaad وفقنا لما تحب وترضى وبعد qarsaday ayuu ciidankii qaab loo dagaalgeliyo u dhigay quwaadii hogaamin lahaydna loo cayimay waxaa laga dhigay ciidankii maymana iyo maysara iyo qalb ama bidix iyo midig iyo wadne qaabkaas baa loo dagaalgeliyey ciidanka maymanada ah waxaa loo dhibay khaalid ibnu waliid ciidanka maysaradaana waxaa lo- ama bidixdana waxaa loo dhibay azubayr ibnu alcawaam abu cubaada abu cubayda abu cubaydata bnuljaraaxna isna waxaa loo dhibay wixii lugleeya wixii aadinka ku socday waxaa la ydhahaa raayadii ama calankii uu nebigu sitay calayhi salaatu wasalaam maalinta tan wuxuu ahaa calan ee madow raayadu madow bay ahayd baa la ydhaha liwaaguna abyad buu ahaa calaa kulli xaal waaqidi baa sii kala sheeg sheega arrimaha kan oo ciidanka iyo tiradiisa iyo intuu ahaa iyo qabiil weliba intuu ahaa iyo waaqidina nin xoog badan maaha saa daraaddeed waan iskaga tegaynaa quraysh waxaa la yidhi iyana waxoogaa bay isku soo urururisay oo ay awbaashulqowm iyo waxintay soo ururisay ay idhahdeen aan dagaalano haddii aynu guulaysanana waa aragnay haddii kalena aan heshiis iska gallo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray markaasi in quraysh lala soo dagaalamo dagaalkaasi wuu soo socday baa la yidhaahdaa xagga sare nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidanku la socda ka soo galay ee xagga hoose magaalada madiinana waxaa ka soo galay baa laydhaha khaalid ibnu waliid iyo ciidanku watay muqaawamo ama ciddii ka hor timi ma badnayn ma xoog badnayn waxaa la yidhahdaa alkhandama meesha la yidhahdaa waxoogaa awbaashi ay istaag taagtay kooxdaana markiiba khaalid baa soo jiray iyo ciidanku watay waa soo laayeen dabeetana waxaa lagu kulmayba ciidankii oo dhan oo soo jebiyey wixiiba waxaa lagu tilmaamaa fardoole yaroo aan badnayn ayay ahaayeen mushrikiinta ilaa labiyo toban nin meelahaasaa laga dilay way sheegaan culamaai taariikh imaam albukhaarina ilaa labaan nin oo muslimiinta ka shahiidoy buu sheegaya inkastoo muusa bnu cuqba uu leeyahay afar iyo labaatan bay ahaayeen mushrikiinta dadkii laga dilay waaqidii oo isagoo naf badan lahayn wuxuu ku tilmaamaya labaatan iyo sideed qof inay ahaayeen dawaayaadkaasoo dhami waxaad moodaa inay daacifsiga wada badan yihiin imaamu abaraanina wuxuu sheegayaa toddobaatanaya bay gaadhayeen laakiin markaynu waxaasoo dhan isku soo wada darro waxa ka asali wuxuu yahay qoraysh inaanay ciidankii islaamiga is hortaagin midhmidh yaroo tuuriyo tuuryo meelaha mooyaane in lasoo jiidhay dad waxoogaya in laga dilayna waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mida bay idhaahdaan abu sufyaan baa wuxuu yihi ubiixat khadraa'u quraysh laa quraysha bacda alyawm maanta quraysh waa la banaystay maanta kadib qurayshi jiri mayso waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta wuxuu yihi man dakhala daara abu sufyaana fahuwa aamin war maanta ninkii guriga abu sufyaan galaa waa nabad galay ninkii albaabkiisa hoosta ka xidha waa nabad galay dabeetana saas bay dadkii uu intii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam magangeliye u siiyey waxoogaagaa yare hore meelahaasi lagu soo dilay mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sida tan u galay waxaa la yidhahdaa ansaartii waxay ka yara cabsatay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu mawduc ka qabsaday ammaankana siyaacinkana inuu iska degi doono dabeetana arrintaas bay nebiga uga cabsadeen inay dhacdo oo maalintuu nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam almaxyaa maxyaakum waalmamaatu mamaatukum ansaaray hawerwerina geeriya nololba xaggiinaan ahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma ka joogi maayo geeriya nololba idinkaan idinka tirsanahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisa wuxuu ku siiyey amar ah wixii la dagaalama inaanay sii daynin wixii la dagaalama inay la dagaalamaan laakiin waxa kale inay ammaan iska siiyaan waxay riwaayaadka xadiidku sheegaan dhowr qof oo ibnu xajar isagu uu tiro badiyeyba dhowr qof oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi kooxdaa haddaa heshaan hadday ku duuduuban yihiin kacbada maradeeda hadday haystaan dila buu nebigu ku yidhi kuwa ayaga waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa afar nin iyo laba gabdhood oo uu nebigu yidhi haddaa kuwa ku qabataan xataa kacbada iyagoo ku duuduuban maradeeda ya idinka baxsaneen afarta nin waxaa ka mid ah cikrama ibn abi jahl ninkii la odhan jiray waxaa ka mid ah cabdillahi ibn khatan waxaa ka mid ah maqiis ibn sabaaba waxaa ka mid ah cabdillahi ibn sacd ibn abi sarx afartan nin waxaa lagu tilmaamaa ninka la yidhaahdo cabdillaahi bnu khatal oo waxaa la sheegaa inuu markii hore soo islaamay dabeetana inuu muslimiinta qof ka mida intuu dilay inuu ridoobay oo dib u soo cararay ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam kooxdaa wuxuu yidhi haddaan qabataan iyaga ha sii daynina kaa waa la dilay baa la yidhi isagoo kacbada ku duuduuban ee ninka la maqis bnu sabaabana suuqa makaa laga helo isna waa la dilay baa la yidhi laakiin labada nine kale cikramata bnu abi jahl isagu raggii baxsaday ee makaba ka cararay buu ka mid ahaa isaga iyo cabdillaahi bnu sacd bnu abi sarx ninka la yidhaahdo ee markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam inta u yimaadeen islaamay bay ka mid ahaayeen labada nin markii dambena iyagu way islaameen xaafid ibnu xajar isagu wuxuu soo ururiyey baa wixii dad uu nebigu yidhi dhiigooda waa hadur wixii uu dadku xukumay ama markan ha ahaato ama mar kale ha ahaatee waxaanu ku tilmaamaa ilaa sagaal nin iyo sideed dumaray dadkaasi gaadhayeen dadka kan iyagu waxay dembi gaaray sii galeen oo dadka muslimiinta dhib gaaroo kale oo ay ku sii hayeen oo tiro badan maalintan wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam faray baa la yidhahdaa nimankii reer khusaaca reer bani bakar markii hore maka la furtay ka arsadaa la yidhi oo idina dagaalka dhankiina ka wada laakiin waxaa loo ogolooday arsigoodu ilaa galabnimada inuunu ahaado waxaa dagaalka sii wadi kartaan ilaa casarka casarkasi hadday gaadho dagaalka wayna joojisaan waayo waa nimankii hore qadarka laga galay weeyaan khiyaamada lagu sameeyey casarkii markay gaadhayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhawaaqay inaan cidna dambe la dili karin khusaaciyiintii niman ka mid a ayaa nin dilay dabeetana ninkaas waxay ku tilmaamaan culammadu inuu nebigu xadiis imaamu axmed uu warinayo sanad xasana inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diyadiisii bixiyey waxaanu nebigu sheegay ana man qatla bacda dalika qatiila faahlu lqatiili bilkhiyaari bayna alqisaasi wadiya iminka laga bilaabo wixii ka dambeeya buu nebigu yihi ninkaa cid dila dadka qofka laga dilay ayaa la dooransiinaya diya inay qaataan iyo in loo qisaaso yani dagaal dambe ma jiro reer maka intoodii ugu badnaydna maa inkastoo ay nebiga in badan oo hore soo dhibeen haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska wada cafiyey cafwi caama waxaa la yidhahdaa wuxuu maalintaa iclaaniye war maxaa umalaynaysaa inaan ku samayn doono abu cubayda fi lamwaal biisnaad xasan oo mursala uu kusoo aroorinayo ma tadunuuna ani faacilu bikum qaaluu khayra ahun kariim ibnu akhin kariim bay idhahdeen khayr baanu filaynaa bay idhahdeen walaal fiican oo walaal fiicani dhalay saas baanu kaa rajaynaynaa bay ku yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nimankii wixii loogaa samaynayey dabeetana wuxuu ku yidhi baa la yidhi laa tasriba calaykum alyawm yagfir allahu lakum maanta dembi korkiina ma aha canaani korkiina ma ahaanin alla dembigiina ha dhaafa iska taga yani waa cafiyey reer maka nimankii ahaa waana qur-aanka waxaa soo dega wain caqabtum facaaqibuu bimili ma caqabtum bih walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin nebiguna wuxuu qaatay sabirka dhankaa buu qaatay sida xadiidka imaamu axmed uu warinayo sheegaya uu yihi nasbir walaa nucaaqib waa sabraynaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ciqaabina mayno cafwiga caamka ee uu nebigu tilmaamay ama dembi dhaafka caamka ah ee uu nebigu sheegay waxaa ka ratimay in naf iyo maal iyo sab iyo xoolo boob iyo waxba toona inaanay jirin saasaanu nebigu ku daayay calayhi salaatu wasalaam nimankii reer maka aha nebigu calayhi salaatu wasalaam maka waxaa quba looga dhisay markaa xajuun meesha la yidhaahdo guri uu ku degana markaa ma haynin sida usama bnu zayd laga sheegayo inuu yidhi nebiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wahal taraka lana caqiilun min ribac aw duur caqiil miyuu nooga tegayba guriyo waxba abi aalib yani xoolihii u ka dhinto o dhan cali iyo jacfar way islaameen labada nin oo gaalo ahaa caqiil iyo abi aalib nin laodhan jiray baa ayaa dhaxlay odaygii maadaama u gaal ahaa labadaa gaalun baa dhaxlay iyana wixiiba way iibsadeen oo waxba laguma soo gaadhin marka quba yaroo halkaa looga dhigay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam degi fatxu maka isagoo nebigu ciidanka intaa leeg wata magaalada maka qasab ku furtay xoog ku soo galay isla markaana aynu leenahay nebiga calayhi salaatu wasalaam maka oo ah ra'sul kufriya meeshii gaalada lagu hogaaminayey haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo gelayay isagoo isla waaweyn ama faraxsan ama boodboodaya ama la heesaya ama la gabyayo muu soo gelin ee wuxuu soo galay baa la yidhahdaa isagoo daabadu fuushanaa madaxa u gaadhsiinayaba inuu dhabarka ka saaro oo ilaahay u khushuucsan oo alle subxaanaه watacaala u mahad celinaya oo suuraة اlfatxi akrinaya oo ku celcelinaya ayuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam soo galay baa la yidhahdaa yani waxay muuqanaysaa qofka muslimka ahi marka uu nimcada iyo wanaagga helay inaanu bakbakiyo qaylo kasii qaadine inuu kasii qaado inuu ilaahay subxaanaه watacaala isu dhul dhigo oo alle nimcada ugu mahad celiyo aladiina in makannaahum aqaamu الصalaaةa waataw الzakaat baa ilahay leeyahy kuwa haddaan dhulka makansiiya baa ilahay leeyahy salaada ooga ee zakada bixiya ee ilaahay subxaana watacaala isu sii dhiiba taas baa tamkiinku kusii suurtooba laakiin haddii markaa alle uu cadowgaaga kaa xoog badiyo kibir iyo buuqaad sii bilowdo iyo hees iyo digdig kale waxba faa'iidi maysid ee nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u soo socday isagoo sidaasi ah ayuu wuxuu soo galay kacbadii yimi dabeetana wuu ku tawaafay markuu tawaafkiisii dhammaystay weliba dadka xataa muu idhin inay qaasayeen ama uu waxuu sitaybu sidaa ugu tilmaamayay rukniga xataa markuu marayo saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam si axaadiista saxiixa ay tilmaamayso uu ku dhammaystay cibaadadiisaasi wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam quraysh nin u dhashay inaan sabran loo dili doonin bacda alfatx ilaa iyo qiyaamaha si xadiiska saxiix muslimka uu tilmaamayo wuxuu kaloo nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in sanamadan yaalla xaramka laga daahiriyo xaramka waxa yaalay saddex boqol iyo lixdan sanam ay nimankan quraysh iyo waxaana ay caabudayeen tirada badan leh dabeetana wuxuu yidhi saddexdaa boqol iyo lixdankaa saname xaramka yaallay ha laga guro oo ha laga gembiyo waxaa la yidhahdaa nebigu kaasayr uu sitay buu ku mudmudayey isagoo akrinaya waqul jaaa alxaqu wazahaqa albailu ina albaila kana zahuqa isagoo nebigu akrinaya oo le xaqii baa yimi bailkiina waa zuulay bailkaa walba mid zuulo oo tamar yar buu ahaaye waxaa laga yaaba laha sanamadaa markii hore haddii laisku dayi lahaa qurash haysata in la dumiyo in dhiig badan ka dhici lahaa laakiin maanta markuu uu xidhxidhay nebigu inuu magaalada furto markuu furtay wixiisanama lacaabud waxa ku fillaatay qaasa in lagu ridrido inuu la yaro mudo oo qadaadka u dhacaba ku fillaatay waxaa la yidhahdaa kacbada waxaa kaloo ku sawiraa sawiro ay sawireen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq suwarka iyagoo azlaam tuuranaya iyagoo wixii ayaa mushrikiintu tuurtuuri jireen iyagoo sawira tuuranaya ayay daakhil alkacba ku samaysnaayeen kuwana nebigu wuxuu faray in sacfaraan la mariyo la baabi'iyo oo laga qariyo isagoo nebigu le qaatalahum allah ma kana ibrahimu yastaqsimu bilazlam nebi ibraahim ma ahayn mid ku faashada azlaam laisku dhufto azlaamta waa qoryo yaroo laisku dhufto oo faal markaa uu ka soo baxo ma ahayn mid faashada buu lahaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood oo saxiixa iyana waxay sheegayaan xataa maryamo sawirkeeduna inuu ku yaalay waxaasoo dhan zacfaraan buu mariyo uu tirtiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mana gelin kacbada ilaa iyabaa la yidhahda markii suuradaha laga tirtiray ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam dabeetana kacbada gudaheeda ayuu laba ragcadood ku dhex tukaday kadibna furihii kacbada wuxuu u dhiibay cumaan ibnu alxa nimankii marka horeba kacbada gacanta ku hayn jiray furayaasheeda oo xijaabadu reer bani shaybe bay marka hore filjaahiliya ahayd halkii baanu u daayo kama qaadin waxaa muuqata inta badan caadada nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday dadku soo islaamaan cid mas-uuliyad haysay in si kaa wax kala dhacaan wayna mas-uuliyaddiisa lagama qaadaynin isagoo markaa uu soo islaamo bs halkiisun baa loogu dhiibayay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana istilaam buu ku sameeyey xajarul aswadkii dabeetana tawaaf buu sameeyey isagoo takbiiranayo tahliil samaynayo ilaahay u mahad celinaya subxaana wa tacaala oo madaxiisana uu ku jiroba mikfarkii uu sitay koofiyaddii dagaalka uu sitay tii markii dambe intuu iska bixiyey waayo oo nebigu muxram maayo ahayn ayuu wuxuu xidhay baa la yidhaha cimaama sawda waana masaa'ilkay u daliishadaan culamadu qofku haddaan maka inuu geli karo isagoo aan muxram ahayn saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga daahir yeelay kacbada wixii qudhun qadhaadh yaallay in kacbada waxaanoo sanama laga faydaa macnaheedu waxa weeyaan diintii wasaniyada inay u dhammaatay santarkii quraysheed iyo meeshay usoo xaj tegi jireen iyo dhulkay isu iman jireen sanamadeedii marka lasoo daahiriyey ee laga soo ururiyey waxba kuma hadhin rawaayaadka taarikhdu inkastoo sanad saxiixa aanay ku soo arorin waxa ay sheegaan markaa sanamadii meelaha kala yaallayn inuu nebigu calayh salaatu wasalaam ciidama u diray iyana soo daahiriya masalan waxaa la tilmaamaa khaalid ibnu waliid wuxuu diray nakhla oo sanamkii cuze la odhan jiray ayaa halkaa ooli jiray kaa soo dumi baa la yidhi camar ibnu caas wuxuu nabigu diray baa la dhaha sanamay hudayl lahayd saciid ibnu zayd alashali wuxuu diray baa la dhaha manaat waa kuwan qur-aanku sheegaya afara'aytum ullaata waalcuza wamanaata haalisata luqra waa sanamadaas baa la yidhah daba raggaa loo kala diray oo mid walba la yidhi sanamkoodii soo baabi'i kuwaana markiiba waa la soo baabi'iyey waxaad moodaa jaziirada in laga dhammaynayo wixii sanamo iyo qurunqadhaadh yaalay oo dhan fatxu maka sababteedaanay kusoo degtay aayaadkan qur-aan ee ilaahay leeyahay ida jaa nasru llahi wlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba ilaahay leeyahay haddii alle nasrigiisu kuu yimaado iyo furashadiisu oo aad aragto dadkiioo diinta markaa koox kooxu soo gelaya ilaahay isaga tasbiixso oo dembi dhaaf ilaahay weydiiso ilaahay baa dembi dhaaf badane waayo carabi waxay eegaysaa qurayshi waxay yeesho qurayshi hadday islaamtama laga xoog bato macnaheedu waxa weeyaan carab dee war damba kuma hadhin maadaama carab laga xoog batay oo dad ka mid a islaamtay macnaheedu waxa weeyaan waa dhacdo aada u weyn oo isbedel ku samaysay jaziira alcarabiya oo dhan waayo waxaan madaxa laga jaray waa ra'sul kufrigi waa gaalada ciddii ugu waaweyneed waxaan madaxa laga jaray carab oo dhami waxay usoo xajtegi jirtay ama iman jirtay meeshan qurayshi joogto qurayshi marka hadday islaamtay macnaheedu waxa weeyaan inaanay hadhin wax badan oo kaloo la tilmaamaa qisaska ku saabsisan fatxu maka runtii waa iska soo koobaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr khudbadood buu akriyay baa la yidhahdaa intii uu joogay maka maalintii hore khudbad ayuu ka akriyay baa la yidhaha calaa baabi lkacba khudbadda hore wuxuu kaga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka khaطأa loo dilo shubhu camdiga ah nabarka waa loola kasay laakiin in kow lagaga siiyo looma looma dilin khaطأa shubhu camdiga qofka lagu dilo iyo diyadiis in boqol halaad oo afartan ay riman tahay oo caynkaasi in laga qaadayo ayuu sheegay nebigu alayه الsalaatu wasalaam wuxuu kaloo maalintaasi dumiyey nebigo uu yihi maasir اljaahiliya iyo wasaaraataha wixii jaahiliyada lagu kala sarrayn jiray ama lagu kala qaadan jiray iyo wixii isdilkooda waxaasoo dhan waxaanu soo reebay siqaayat lxaaji sadanat lbayt ciddii haysatay in loo daayo khudbadii labaad ee uu nebigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu iyadana ku buriyey wixii xilfiyo iyo heshiisyo qabaa'ilku ay isku taageerayaane dulmiye jiray oo dhan wuxun buu yidhi waxaa hadhaya wixii xilfiya ee ku saabsibnaa xaqa in loo gargaaro iyo riximka xidhiidhistiisa wixii ku saabsisnaa khudbadii saddexaad ee uu nebigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam iyana wuxuu kaga hadlay baa la yidhaahdaa maka iyo inay xaraman aaminan tahay inaanay banaanayn in ugaadheeda la dilo geedeeda in la jaro wadaxdeeda in la gooyo wixii ku dhex luma in la qaato dagaal in lagu sameeyo inaanay banaanayn isagoo qura in ilaahay saacad u baneeyey waktigii fatxu maka wuxuu khudbadaa kale nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam hijra inaanay jirin laa hijra bacda alfath markii maka la furtay kadib hijro dambe dadku maka uu ka hijroodo madiine uu hijroodaa inaanay jirin laakin jihaadun wa niya wixii hadda ka dambeeya u yahay in la jihaado iyo niyo fiican in la yimaado waayo dee makiba waxay noqotay maxay daaru islaam maxaa looga hijroonaya markan islaam baa ka talinaya waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta bayca ama heshiis kula gelayey bacda alfath wixii ka dambeeyey islaamnimo iyo iimaan iyo jihaad kulamu geli jirin baycada markii dambe hijro iyo inay soo hijroodaan khudbadii afraad wuxuu nebigu kaga hadlaa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam ana man qutila lahu qatiilun ninka laga dilo cid inuu xaq u leeyahay in la kala doorra siiyo in uu qisaas qaadanayo qofka loo dilayo iyo inuu mag qaadanayo inuu isagu xaq u leeyahay axkaamtaasoo dhammi waxay si fiican loo cadcadeeyo ay soo degtay wakhtigaasi lagu jiray fatxu maka waxyaabaha fatxu maka laga faa'iida waxaa ka mida qofku safarka markuu ku jiro inay u bannaantahay inuu soomo iyo inuu afuro labadaba hadduu musaafir yahay oo safarku fii hayri macsiya uu yahay labaduba inay u bannaan tahay sidii aynu kusoo marray inuu markuu kudayd meesha la yidhahda marayay uu nebigu calayhi salaatu wasalaam afuray waxyaabaha fatxu maka laga faa'iido waxaa ka mid a markii uu nebigu magaalada furtay wuxuu yimi gurigii umuhani gabadhii la odhan jiray ilma adeerka ahaayeen dabeetana sideed ragcadood oo fudfudud buu ku tukaday oo ay culammada badh ku tilmaamayaan waa sunna mu'akada waana waxaa loo yaqaano salaati duxa culammada aan rumaysnayn salaatu duxuuna ay ku tilmaamayaan inay tahay salaadu shukra lilahi subxaana wa tacaala ama salaatu lfatx markaad dul furatay alla uu kuu gargaaro in sidaasi oo kale loo tukanayo ee waxay tilmaamaan fatxu maka waxyaabihii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamtu sheegay waxaa ka mid ah axaqu lmusaliin bilimaama dadka mu'miniinta qofka tukinaya imaamka u noqonaya inuu noqonayo aktaruhum xifdan lilqur'aan qofba qofku qur-aanka uga xifdi badan iyo uga fiican yahay inuu noqonayo dadka imaamkooda saxaabadiina dee waxaa la yaqaanaa ninka u qur-aanka xifdi badan leh dee cilmiga kalena isagaa u badnaa sidaynan ma jirin un qur-aanku dhao inta la xifdiyo qofka aanu wax badan ba garanaynin ee nin qur-aan xifdisani dee caalim aan laga daba odhanin ayuu ahaa ayan kan ninka qur-aanka xifdisana xifdigiisa ilaalinaya wuu ka imaamnimo fiican yahay ama uu kaga roonya imaamnimada cid kale oo dhan waxyaabaha qisada in laga faa'iida waxaa ka mida bay idhahdeen muddatu salaati alqasr ama muddatu qasri asalaa salaada musaafirku inta uu koobayo oo waxaa la yidhahdaa dhowr iyo tobankii cashe uu nebigu joogay magaalada tan dhammaanteed salaada wuu soo koobayey waxaa ka mid a qisada tan fatxu maka waxyaabaha axkaamtii laga faa'iiday inay bannaan tahay ammaanka ay bixiyaan haweenku waayo umuhani gabadhan la yidhaahdaa reerkan qabay laba nin oo ka mid ah ayay magangeliyo siisay dabeetana calaa sidii dil baa la yidhaahdaa magangeliyadiiba iyaduna siisay way u diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay wuxuu yihi muhani cidday siisay magangeliyo anana waa siinay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka culamada muslimiintii waxay ku tageen ammaanulmara jaa-is inuu yahay haweenayda muslimadda iyaduna cidday magangeliyo siisaa in magangeliyadeedu ay soconayso axkaamta bay yidhahdaan laga faa'iiday axkaamtan aan sheegaya inta ugu badan le waxaad moodaa saxiixu muslim iyo bukhaari inay ku wada qoran yihiin waxaa ka mid ah nikaaxulmutca in iyadana ma ay ahayd markii ugu dambaysay ee si dhab a loo xaaraantinimeeyo aan ka noqnoqosho lahayn nikaaxulmutcuhu waa ninku inuu gabadh guursado muddo go-an muddo go-an inuu gabadh guursado yani gabadha guurkiiyo maya wixii kale waa la samaynaya laakiin caqdiga wuxuu ku xidhan yahay maxay muddo bil baynu isqabaynaa wiig baan ku qabaya maalin baan ku qabaya waxay doonaysaa baa noqoto in muddo la isqabo dabeetana la kala tago markii hore fi shariica way banaanayd dabeetana waa la nasakhay haddana mar kale la yaro baneeyey waa la nasakhay akhiiran culamadu waxay leeyihiin uun fatxu markaa ugu dambeeyey markii la yidhi waa mamnuuc culamada muslimiintana taa maanta waa isku wada waafaqsantahay shiicada itnay cashariyada mooyaane eraaniyiinta iyo kuwa shiicada itnay cashariyada ayaa iyagu weli aaminsan khuraafadaas shaygaasi mansuuqa ah axkaamtu maalinta nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam la tilmaamo waxaa ka mid ah walad lfrash alwaladu lilfraashi walilcaahir alxajr qisadii ibnu walida zamca sacd ibn abi waqaas iyo cabdi ibnu zacma labada nin eelka la yidhahda waxay isku qabteen ilma isku qabsadeen ilmaha midna wuxuu leeyahay gabadhan aabahay baa qabay oo guurigaygiibay ku dhalato waa ka ka kalena wuxuu leeyahay waa fi zamani aljaahiliya nimaan walaalahayn baa gabadha ka dhalay odaygan ha qabee laakiin nin kalaa faraxumeeyo ka dhalay dabeetana waxaa la yidhi maya alwaladu lilfurash gabadha ninkii qabuun baa ilmaale mar haddaan isagu dafirin isagaa yeelanaya masalada xukunkeedana maalintaasuu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah axkaamtu maalmaha nebigu caddeeyey nikaaxu lmushrik ida aslamat zawjatu qabla inuu haddii ninka mushriga ah gabadhiisu ay ka soo hor islaamto oo intii ay ciddada ku jirto uu ninkiina soo islaamo inaan loo baahnayn caqdi cusub ee lagu celinayo gabadhii sidii ku dhacday safwan ibnu umaya iyo cikramata bn abi jahl cikrama ninkii la odhan jiray wuu cararay oo ka mida raggii uu nebigu yidhi hala laayo xataa haddaa ugu timaadaan kacbada isagoo haysta laakiin gabadhiisaa islaamtay oo ka daba tagtay oo isagoo yaman iyo meela sii socda tidhi war nabiga ilaahay dadku wuu cafiyey haddaad cabs weydiisato u tagto saasa soo celisay dabeetana uu soo noqdo wuu islaamay cabiskiisiina nebigu uu ka aqbalay isaga safwan iyo gabadhii gabadhiisii waa loo celiyey cikramana gabadhiisii sidii ayuu ku guursaday waxaa ka mid ah axkaamtu fatxumaka nebigu caddeeye calayhi salaatu wasalaam baa lagu tilmaamaa qadiyadda ah dardaaranka inaanu ninku dardaarmi karin xoolihiisa thuluth wax ka badan yani marka ay timaado waktigaada aada u xanuunsato aada rabto inaad dardaaranto xoolaha aad ka tegayso waxaa kuu bannaan saddex meelood oo meel ahaan inaad dardaaranto dadkii aan lahayn dhaxalkaaga inaad u dardaarantid maalan carruuraaga oonaad haysay dad kale aad mas-uulka ahayd qaraabaa jirtay dad badan oo kuu tirsa muslimiin kaleoo baahan oo aad wax iska siin jirtay waxaad rabtaa inaad dardaaranto xoolahaaga inta ugu badan ee laguu ogoliyay inaad bixisaa waxa weeyaan maxay saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan laba meelood ugu yaraan waxaa iska leh dadkii dhaxalka lahaa kuwaana ilaahay baa uqaybiya adigu uqaybin maysa ilaahay baa yidhi yusiikum allahu fi alaa idinkala dardaarmaya ilaa yidhi carruurtiina ee insaana lagu qaybiyona ha u qaybsanaato marka dhaxalka adigu waxaad xaq u leedahay inaad dardaaranto thuluth sida qisada sacd ibn abi waqaas ee xanuunkiisaasi ku saabsan ay tilmaamayso sacd baa yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo inaan quraan dhalo waa kaasoo xoolina waan dardaarmaya dabeetana waa loo diiday akhiiran waxaa loo ogolaaday thuluth waxyaabaha axkaamta uu beriga kan ama waktigan nebigu caddeeyey waxaa ka mida nafaqadii ahayd ku saabsanayd odaygu hadduu aad u gacan adag yahay oo islaamtu ay markuu jaarka meelaha sursuro jeebka intay wax ka yara saarto carruurta iyo ay biilka ugu yaro korkordhiso iyaduna inay iska bannaan tahay haddii odaygu marka hore oday gacan adag yahay oo laakiin bilmacruufun ay tahay nafaqadii carruurtiiyo intan waxa ku saabsiisan waxaa la yidhahaa abu sufyaan baa yaro gacan adka hinda bintu cutba ayaa ka soo cabatay dabeetana waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiy haddaan dee waxoogaa ka qaado odayga oo un de carruurtiiyo biilka ku bixiyo maxaa jiro bilmacruuf haddaad samaysa buu yidhi mashkilad maaha waxyaabaha maalinta waktiganuu nebigu caddeeyey waxaa ka mid a inay mamnuuctay bayc alkhamri iyo maytada iyo asnaamta iyo waxaas oo dhan waxyaabaha axkaamta uu maalmahan caddeeyey nebigu waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam dadka waaweyn ee aada u ciroobay inaanay fiicnayn ama u banaanayn inay madow mariyaan in cirada la bedelay inay qurux badan tahay laakiin xinno iyo kasan iyo wixii la mid ah in la marmariyo lagu bedelo sidoo abiqaxaafa abibakar aabihii maalintaasoo aada u timacad ku arko baa nabigu kan madaxa xumariya buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abiqaxaafa madaxu aada u cadaaday waa abibakar aabihii waxyaabaha maalintanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam jideeyey waxaa iyana ka mid ahaa qadiyadii shafaacada ku saabsiisnayd inaanay banaanayn xad ilaahay xuduudiisa ka mid ah gabadh baa waxaday makhzuumiyada yani gabadh quraysh ka dhalatay baa waxaday dabeetana waxaa la yidhi xukunku waa qatcilyad in gacanta la jaro dabeetana waa laysku carcararo waxaa la yidhi war gabadhaa nebiga ha lagala hadlo nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa u tegaya baa la yidhi wax la wadwaday wadwaday wadwaday baa cid kaloo kula dhacdaan la waayo waxaa la yidhi usaamaha loo diro usaamata bnu zayd zayd ibnu xarisa ninkii nebigu soo korsaday ee markii dambena ilaahay ku tilmaamay tabanigu inaanu banaanayn ilma sheegashadu aanad dhalin inaanay banaanayn zayd ibnu xarisa la odhan jiray zaynab bintu jaxsh qabi jiray usamana waa wiilkii uu dhalay oo umuayman uu ka dhalay iyana gabadhii kale addoonta nebiga u ahaan jirtay calayhi salaatu wasalaam ee dadkii soo korayena ka mid ahay islaamihii ugu khayrka badnaa muslimiintana ku jirtay usama marka waxaa la yidhahdaa isagana nebigu wuu jeclaa aabihina wuu jeclaa zayd ibnu xarisana waataynu soo barnay ghazwatu mu'ta ciidankii saddexda kuna nin ahaa ninkii watiye koowaad ee calanka site ku shahiidoobay buu ahaa usaamo oo inankiisiiya oo nebigu aada u jeclaa oo nin dhallinyara baa la yidhi usaama uu nebiga u tago oo qadiyadan kala hadal usaama markaa nebiga u yimi oo arrintiis yidhi kala hadal waa ka cadhooday baa nebigu la yidhi isagoo leh dadkii idinka idinka horreeyey waxay ku halaagsameen buu nebigu yidhi haddii miskiinku waxadana xukumkay ku oogaan haddii kuwooda wanaagsaneeyo odayadu ay waxadaanna waxaa la dhaha dawooda hebelo waa la iska sii daayaa ee ilaaha nafta maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ina nebi maxamed oo faatimii hadday xaddo gacantaan jarayaa buu nebigu yidhi inaana sii daynaynin idan fi shariica ma banaana xukum ka mida axkaamta xuduudda alla jideeyey inaad shafaaco ka dalabto yacni waxa bannaan marka hore waad iska sii dayn kartaa tuuggii wax kaa xaday aad qabatay qasab maaha ilowba ilow inaad maxkamada geysa waad afi'i kartaa waad iska sii dhaafi kartaa waad ka tag ama haddii kiisku maxkamadda tago oo shareeca ku oga noqoto cidna loo jixinjixi maayo markaas waa sidaa maxkamada islaamiga uu hortegey waana wixii lagu helo hadii lagu waayana waa nasiibkii hadii lagu helana xukumka waa lagu fulinaya xadiikaasina wuxuu cadaynaya mabda musaawaat amaama alqanuun in dadku uu ku siman yahay oo aan dadka la kala soocsoocin oo runtiina axkaam aada u tiro badan baa lagu tilmaamaa in fatxu maka ay ka ratibantay laakiin waxa ugu weynuun aynu odhan karnaa waxa weeyaan in islaamnimadii ay guulaysatay oo qalcaddii kufriga ugu weynayd ee jaziira alcarab ku taalay inay gacanta islaamka soo gashay sanamad iyo wixii la caabudi jiro o dhanna in la tuuray maanta halkaasaynu ku joojinayna wallahu aclam qaswatu xunayn waxaynu bilaabaynaa dagaalkii xunayn ee uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam qabaaishii meesha deganaan jiray gaar ahaan qabiilkii la odhan jiray hawaazan hawaazin waa qabiilo carbeed oo mudar u dhalatay cadnaaniyiin ah hawaazin baanay kasii farcantaa qabiilka faqiif loo yaqaano tawaaiifna marka la ydhahda waxay deganaayen iyagu magaalada qaaif la ydhaahdo oo magaalo adag sida loo galaa ah oo dhul buuralaya ku taala qaybta kale soo hadhay qabiilkaasi hawazan la ydhaahdaana tihaama iyo badda cas dhinaceeda ilaa iyo xuduudda shaam laga gaadhayo ilaa iyo yaman inta ka dhaxaysa badda cas ilaa dhulkaasay degi jireen suuqyo waaweyn ayaa ku ooli jiray dhulka ay taqiif leedahay ama qabailkan ay leeyihin waxaa ka mid ahaa suuqii caanka ahaa ee cuqaada la odhan jiray oo ku yaalay nakla iyo daaif dhexdeeda waa suuqa ugu waaweynaa baynu odhan karna ama suuqaqii ugu weynaa ee lagu kala iibsan jiray alaabta ee tijaaradan quraysh sinada badan iyo waxaan oo dham ay iman jireen waa suuqii lagu qaban jiray macradyada ama bandhigyada adabka carabtii hore waxay si u faandhigi jirtay waktigaasi reer waliba ninka u gabayaasan iyo ninka u aftahansana ugu khudbad fiican baa la keeni jiray markaasaa laysu gabay dhigan jiray waxaa ku yaalay suuqii la odhan jiray dilmajaas ee carafa u dhowaa carafaad buu in yar u jira xagga daif ka xiga waxaa kaloo ku yaalay suuqii majana la yidhaahdo ee mari zahraan ku yaala oo isaguna daif waxoogaa u jira waxaasoo suuqaqa oo ah suuqaqii ugu badnaa ee reer marka ay geyn jireen nimankan dhulkooda ayay ku taallay baa la yidhahdaa nimanka aqiifiyiinta ahina aqafiyiintaah waxay caan ku ahay min odhan karnaa dad ka faa'iidaysanayay suuqaqa carbeed ee waaweyn iyo tijaaradaasi waxay kaloo caan dhulkani ku ahaayeen dhulbeereed buu lahaa oo dhulbeereed tiro badanoo cinabka iyo rumaanka iyo khudrawaadka iyo waxaas ay ka baxaan dhan kale waxay ahaayeen nimanka tijaarada isku xidhiidhiya sham iyo yeman dhexdeeda de xeebtaasi dego oo dhan waxaynu odhan karnaa masaalixda taqiif iyo hawazan iyo masaalixdii qurayshyada tijaariga ahayd inta badan waa isku xidhnay maka iyo daifna waa laba magaalo isu dhow bay ahaayeen ilaa sagaashan kilomitr meelaha isu jira bale waxaa la ydhahdaa nimanka qurayshiyiintii waktiyada kulaylaha meeshay u kulayl bixi jireen bay ahayd oo xataa quraysh lafteeda beeraha waaweyn ee magaalada ku taalla wax ku lahaa sidaynu horaba usoo marray waataynu soo tilmaamnay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu makaynta la aqbali waaye uu ka tegey uu sida daif in laga aqbalo inuu tegay beeray lahaayeen cutbe iyo shayba cutbe iyo shaybana waa ilman rabica oo qoladii lagu dilay mubaarasadii koowaad ee beder waxaynu odhan karnaa labada qabiil waxaa ka dhexeeyey xidhiidh weyn oo nasab ah iyo xidhiidh xididnimoba ah waayo labadan qabiilo ee quraysh iyo nimankan hawazan la ydhaahdo oo taqiifna ka tirsan tahay labaduba waa mudariyiin awowga shanaad ama lixaad meelahaas bay isugu yimaadaan waayo awowga lixaad ee hawazin waa ka toddobaad ama shanaad ee quraysheed weeyaan dadminismeel bay isugu yimaadaan qof kasta oo de kutubu taariikh wax ka akriya ama saxaabada darase ayaa wuxuu garanayaa xidhiidhkii badnaa ee labadan kooxood ka dhexeeyay iyo siday isu guurguursadeen iyo kalsoonida la isku qabayba waayo waxaad garan kartaa xataa sulxu xudaybiya markay qurayshi rabtay inay gasho raggii ay soo diratay ee afka quraysheed ku hadlaya waxaa ka mid ah curwata bnu mascuud thaqafi oo ahaa ninkii lahaa maan arag boqor kasta waan u tegay boqorada dunido sida maxamed loo weyneynayo nimay ciidankiisi u weyneeyeen anigu maan arag ninkii lahaa ee lahaa ninkani ra'yi fiican buu idin soo bandhigaya aqbala wuxuu ahaa nin saqafiya wax sii weyn markaa maaha inaynu tilmaamno labadan magaalo say isugu xidhnayd haddii markaa la jebiyey meeshii la odhan jiray maka oo maka islaamku uu furtay jaziirada waxaynu odhan karnaa mucaskarka qura ku hadhay rasmiga ah ee maka iyo agagaarkeeda jooga u baahan in la jebiya waa qabiilka oo hawazan oo sakiifna ka tirsan tahay waana meeluu nebigu in badan danaynaya calayhi salaatu wasalaam ooy waxaynu idhi maka markii hore xoog looga dhagaysan waayeyba meeshii labaadee uu isku dayey inuu taga bay ahayd oo inagii hore usoo tilmaamnay inuu nebigu maka ka tegay oo xaggaasi qabtay isagoo raba inuu bal iyagana diinta usoo bandhigo laakiin waa kuwii diiday inay aqbalaan aqbalidda iyo xataa inay qariyaan odayadoodii waa kuwii diiday dumarkii carruurta ku diray ee dhagaxa lala dhacayay dhiigga lagaga keenayay nebiga calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo nimankaasi hawaasanna isku diin bay haysteen bale de laati wuxuu ku yaalaa meeshan ay qolada dhexaysato allaata walcuza wamanaata saalisata luqra laataha la sheegayaaba iyaga dhulkooda ayuu ku yaalay ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa fahmaya ama waa garan karaya ahmiyadda weyne islaamka ay u leeyihiin thaqifiyiintu ama ha noqoto makaalada caskariga ama ta iqtisaadiga ama xidhiidhka weyne iyaga iyo qolada ta ka dhexeeyey ama inay noqon karto cuqbada weyne diinta ishortaagi karta waana dee kuwuu ka cabanaya markay caaisha kulahayd tolkaa maalintii uxud weligaa maalin ka xun ma la kulantay bay ku tidha caaisha deetana waa kii nebigu tilmaamay nimankaasuu kala kulmay cabdiyaaleyl iyo kooxdaasi wuxuu kala kulmay inay kaga darray sarkii uxud iyadoo uxud aynu naqaanay in nebiga godu ku dhacay oo dhool ay ka jabtay oo kofiyadii madaxa hoos loogu dumiyey oo wajanaadkii baaladii ay birihii qaar mudeen oo dhib badan ay soo gaadhay haddana nebigu markay caaisha su-aasha weydiisay wuxuu u tilmaamay tii uu kala kulmay reer faais inay kaga adkayd hawazan laakiin waxaad moodaysay suraacii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh loolankii ka dhaxeeyey inay dhan uga yaro baxsanaayeen oo wixii dagaal la dhex maray beder lahaa uxud lahaa khandaq lahaa waxaasoo dhan inaanay inta badan ka soo qayb gelin baad moodaysay bale waxaynu garan karnaa nin iyaga ka tirsan alakras ibnu shariiq ninkii la odhan jiro saqafi ahaa laakiin reer banu zahra buu la ahaa xilfi wadaag ayuu xalif la ahaa waa ninkii maalintii beder reer banu zahre ka celiyey dagaalka yidhi mar haddii inaga xoolihiina idiin badbaadeen hagelina dagaala iskaga taga sida daraaddeed waxaa muuqatay inaanay haddana dagaalka cadaanka ee tirada badan le weyne qurayshi ay waday inay iyagu mawqif musaalimiina kaanama yaro xiyaadi yihiin oo kale dagaalka inay iska fogeynayeen laakiin markii maka la furtay waxaa muuqatay inay aada u dareemeen nimankii reer hawaasan khatarta muslimiinta ka soo socota waxaana muuqatay quraysh iyo say daciifka u noqotay amaam almuslimiin iyo sida loo jebiyey cahdigii ay galeen qurayshi siday uga baxday macnawiyaadka quraysheed markay yaraatay waxaad kaloo garan kartaa dee cidda kale la jaarka ee kalena in macnawiyaadkoodu iyagana nawcun ma uu yaraan karo laakiin hawaasan dhulkeeda ayay iyana u baqday marka kumay soo degdegin inay maka difaacdo laakiin waxay isku dayayeen un bal xaggooda inay ilaaliyaan si awgeed ba waaqidii wuxuu sheegaa inay soo dirteen basaasiin ay yidhaahdeen bal noo soo indhaindheeya quraysh iyo arrinkeedii wuxuu noqday waxaanay urursadeen markiiba dagaal iyagoo u diyaar garoobaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka imanayeyna ilaahay buu baryay inuu gaalada indhahooda ka qariyaan warkiisa la helin cidina warkiisa ma helin maka unbay si kaflada u qabteen qurayshi markay baabaaday macnaha markaynu soo koobno waxa weeyaan hawaasan raayatu shirkiyada qaaday calankii gaalada qabiilka markaa sidaa ayay noqotay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidan ayuu ku bixiyey oo fatxu maka markuu dhacay lama joojinin ciidankii muslimiintahaye waa la kala dirdirayo waa la bixbixinayey waxaa ka mid ahaabay leenahay si asxaabi taariikh sheegayeen sanamadii hareeraha magaalada ka xigay inuu dhammaantood soo dumiyo oo cuze iyo oo ahaa guri weyn oo reer sakiif agtooda ku yaala ay nimankani caabudi jireen iyo wixii la noocay lasoo dumiyo manaata inu cid u diro lasoo dumiyo saynu hore usoo tilmaamnay riwaayaadkaasi sheegaya bahalka dumintiisuna min xayu axaadiis waa daciif baa la ydhaha lakin taarikhiyan waa wax laiska warami kara bay dhahdeen oo dhib badan male waktiyadaa nebigu ciidamadii uu maka ka saarsaarayay maalan waxaa ka mid ahaa si hareeraha cidda ka xigta oo dhan gacanta loo gaadhsiiyo wuxuu nebigu diray ciidan uu hogaaminayo khaalid ibnu waliid shuwaal sanadkii sideedaad ee hijiriyada oo ka kooban ba la dhaha ilaa saddex boqol iyo konton nin oo muhaajiriin iyo ansaar ba isugu jira waxaanu u diray qabiil laodhan jiray bani jazima bani jazima waa xaggan yamanta qabaa'ilkii degi jiray waa yalamlam ayay degi jireen waa maka koonfurteeda siddeetan kilomitr meelaha meel u jirta islaamku ugu yeedhay markuu islaamka ugu yeedhay ayaa may sixin inay yidhaahdaan aslamna ee waxay yidhaahdeen sabana sabana sabaa waa kelmad ay isticmaali jireen quraysh iyo kuwaasi aanay u isticmaali jireen marka ay rabaan dadka muslimiinta inay caayaan ay yidhahdaan diintoodii bay ka baxeen oo diin kale galeen alaalaqli waa kelmadaad moodo nooc min ah waa bidcawnay oo kale ay ku jirto oo kaanaba asalka laga dhigayo shirkigii oo kale xaggan loo baxayna laga dhigayo islaamnimadu inay nooc min bidaca tahay dabeetana laakiin iyagu waxay uga jeedeen ereykan inay yidhaahdaan aslamna waanu islaamnay qabiilkani inay islaamaan bay doonayeen khaalid ma sugsugina ma muu fahmin baa la yidhahdaa nimanka warkoodii dagaal buu ku qaaday badhna waa laayay badhna waa qabqabtay badhkii uu qabqabtay maxaabiistii saxaabadii u dhidhiibay habeennimadiiba hadaana amar bixiyey maxaabistana in la laayo bacdu saxaaba baa diiday markaa inay laayaan cabdilaahi ibni cumar uu ka mid yahay iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo way diideen waliba waxaa la dhahdaa ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid afkaaba ka xumaaday waa diideen kadibna nebiga markii loo yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay oo la yidhi ilahi rasuulkiisiiyo ninka kani wuxuu laayay dad waanu islaamnay markii islaamnimada loogu yeedho sabaanaa leh ayuu laayay nabigu alayhi salaau wasalaam waxaa la dhahaa laba jeer buu ilaahay baryey oo beri uga noqday allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalidu allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalidu buu ku celceliyaa laydhi laba jeer nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari sida uu tilmaamayo ilaahayow waxaan beri kaaga ahay oo aanan la wadaagin wuxuu khaalid sameeyey wixii khaalid sameeyey ilaw anigu beri baan ka ahay oo lamaan wadaagin laakiin culammadu waxay idhaahdaan khaalid sabacadii sabacanaadii unbuu si xun u fahmay saasi daraaddeed dhiigoodii muu ilaalinin laakiin waa mujtahid mukhtia buu ahaa oo uma jeedin yani inuu dadkan dad muslimiina laayo ee wuxunbuu haystay bay leeyiin waxaanuu laynaya inay gaalo yihiin laakiin saxaabadii kale masalan cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo raggaas raggay ka mid ahaayeen iyagu waxay yidhahdeen sabacanaadaastan islaamnimun bay ujeedeen oo way dileen way diideen inay laayaan maxaabistoodii inaan isagana ijtihaadkiisa khata in lagu tilmaamo bay yidhahdeen waxyaabaa loo daliishanaya waa muu nabi salaam ciqaabin khaalid ibn walid riwaayadan min xaysu sanad axaadiis yani aan xoog badnayn baa sheega xataa nabigu inuu diyadoodii iyo bixiyey qoladaasi laga laayay haddii uu bixiyana wax layska aqbali karo waayo axkaamtii dilkii khata ahaa unbaa lagu qaadaya oo looma jeedin dadkan iyagoo muslimiina in la laayo riwaayaad baa jira ibnu isxaaq iyo ay soo ororiyeen oo iyagoo aan faa'iida badani ku jirin oo waxyaabaha qaarkood in loo laayay sababo kale iyagu sheegaya laakiin maaha waxaa saxay oo la qaadan karayo si kastaba ha noqotee waxaa laleeyahay ciidamada raggaadagaada nebigu diray laba ka midii waxay ku baxday baa laodhan karaa dhulka hawaadan iyo saqiif iyo meelahaas ay deganaayeen salaatu wasalaam iyo saxaabadii si qaabka wax u wadaan saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciidan bay urursatay wax allaale iyo waxay ciidan samayn karayeen muddo yar oo shan iyo toban cashe ku sugan ayay kusoo ururiyeen baa layidhi ciidan aada u tiro badan iyagoo raba inay muslimiinta waajahaan kuwa tala galay inay muslimiinta weeraraan intaan la soo weerarin ciidanka siday u urursadeen baa la yidhahdaa waa si tilmaamaysay inay ku talagaleen inay galaan macraka faasila dagaal ama hawaasan dambe aan la arag ama muslim dambe aan la arag labada dhan una ay uga baxaan si taasi ay u dhacdo baa la yidhaahdaa markay dagaal galayeen xataa waxay soo ururiyeen waxay xoolo lahaayeen dumarkoodii caruurtoodii waxaba goobta dagaal baa la keenay waxaa la yidhi maanta ama waynaynu gubanaa waxba aanay naga hadhin ama muslimiintaasi waynaynu jebinaa isagoo uu hogaaminayo nin la yidhahdo malik ibnu cawf innasari oo weliba waxay culamaai taariikh markay sii warramayaan yidhahdaan waxaa kaloo kusoo darsamay bacd alkhabaa'il kaleo khatafaan iyo kayrkeeda sida bukhaariba uu sheegayo ayaa iyana soo raacay oo nimankan u soo gargaaray ninkan la yidhahdo malik ibna cawf qoomkiisii waxaa la yidhahdaa qaab sufuufah ayuu usoo dagaalgeliyey dabeetana fardoolayduu ugu soo horraysiiyey wuxuu ku xigsiiyey kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiiyey dumarkii wuxuu ku xigsiiyey adrhigii geeluu ugu dambaysiiyaa layidhi yani waxay xoole wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo carruurba goobta dagaal buu keenay wuxuu ku xigsiiyey kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiiyey dumarkii wuxuu ku xigsiiyey adrhigii geeluu ugu dambaysiiyaa layidhi yani waxay xoole wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo caruurba goobta dagaal buu keenay waxaa lagu tilmaamaa ninkani wuxuu ahaa nin soddon jirrada ku jira oo lagu yaqaanay nin dagaalyahana oo dagaalada ragga ka muuqda ka mid ah ayuu ahaabaa lagu sifeeya laakiin riwaayadaa sidaa usii xoog badnayn ayaa waxay sheegaan qaab dagaalka kan inuu kala teliyey nin odayo weyn oo duray ibnu simma la odhan jiray oday buu ahaa baa layidhi ninkaasi baa wuxuu hi war codkan iyo waxaanaan maqlaya xoolahan iyo waxaan dhawaaqaya waa maxo waxaa la yidhi reerku mad iyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo fulay dabeetana waxaa la yidhi wuu u yimi oo wuxuu ku yihi waryaay mad iyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo fulay dabeetana waxaa la yidhi wuu u yimi oo wuxuu ku yihi waryaay malik ayuu la hadlaya malik ibnu cawf nasariy war maxaa dumarkan iyo caruurtan iyo waxa kan goobtan dagaal u keentay buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi nina inaanu baqin meel loo cararo dambana inaana jirin nin waliba waxaad hanti iyo caruur iyo reer malaxay dalkay taagihiin ama difaac ama ha lagaa qaado inaan idhaahdo buu yidhi laakiin nina inaanu dib u noqonin taas baan ku talagalay buu yidhi ninkii dhallinyarada ah odaygan oo la yidhaahdo odayadii dagaalada inta badan soo geli jiray oo mujaraba buu ahaabaa layidhi ayaa wuxuu ihi war waxaad wadaa wax nin weynu ku hadla maahee nin jabay dumar iyo carruur isuma taaga buu yidhi kada daad jabto daa dumar wadaa carruur waa xoole eegi maayo nin jabay waa cararayaaye kadaa buu yidhi sidaa hayeeniga wuxuu yidhi may ka dayn maaye hawaasan halkaa maanta ama waa inay guulaysataa ama waa in laga guulaystaa laakiin inayn dib u noqdaan ma jirayso aada culamaai taarikh waxay sheegaanuun ilaa xad bay soo gaarsiiyaan uu leeyahay ninkan yaro dhallinyarada xoogganaya ee dagaalyahankae ciidanka hogaaminaya ama waa isdilaya maanta ama ra'yigayga laha maqlaya aduu odayga ra'yigiisi waa la diiday waxay noqotay wiilkan dhallinyareed ee ciidamada hogaansan ciidamada hogaaminaya intiisa la qaato alwaaqidi aynu naqaano inaanu xagga sanadka xoogganayn ayaa wuxuu ku sheegaa ilaa labaatan kun inay ahaayeen ciidankii nimanka kane ay soo urursadeen waxaanad moodaa ibnu xajar laftiisu filfatxi inuu u iilanaya ra'yiga waaqidiyo kale waayo wuxuu odhanaya hawaasan waxay keensatay ciidan muslimiinta labanlaabkeeda muslimiintana waa kuwii dee toban kun meelahaasi kusoo galay maka macnaheedu waxa weeyaan ra'yiga waaqidi baad moodaa inuu xaggiisa isaga weecday calaa kulli xaal waa ra'yi jiraan laakiin aan sanad xoog badan ku taagnayn xadiiu xaakimku mustadrika ku aroorinayo oo shawaahidna le albani uu saxiixinayo bimajmuuci arqi ayaa waxa uu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diray nin cabdillaahi bn abi xadr alaslamiyi la yidhaahdo oo uu diray in uu cadowga bal soo eegeego iyo warkooda inuu soo raadceeyo ninkaasi wuu yimi nimankan qabiilkan is-urursaday ee ciidamadan buu soo dhex maray maalin ama laba casho ayuu soo joogjoogay dabeetana uu ku soo noqday muslimiinta isagoo warramaya markii ninkaasina warka uu keenay waxay qaateen muslimiintu marka ayana intii la diyaargaroobi karo in la diyaargaroobo hub iyo ciidan wixii loo urursan karaba nimankan in loo urursado riwaayaat taariikh waxay sheegaan xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qurayshtii xataa aan weli islaamin inuu hub badan ka urursaday oo kasii amaahday qaarkood maalan safwan ibnu umaya ninkii la odhan jiray waxaa la yidhaahdaa boqol dirac yani dirac waxaa la yidhahdaa birtan la gashado ee adag ee seeftaaray qofka soo maraynin birahaasi dagaalka laga la xidho boqol ka mid ah yani boqol nin qalab dagaalo ay gashan karaan ayuu kasii amaahday baa la ydhaha isagoo weli ninkani mushrik ah waxay sheegaan culamaai taarikh inuu weydiiyey xataa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi markuu wax ka amaahanayay wuxuu yidhi ba la yidhi maqasdan ba mise waa caariya xoog baad igaga qaadaysaa alaabtayda mise waa caariya oo waa waa kusii caariyeysiya waa kusii daymiya amaahiya wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan maye waa caariya waa shay lagaasii istacaaraysanayo laguu soo celinayo aswatu xunayn kadibna wuu u soo celiyey baa lagu tilmaamay sa xadiidka ibnu maaja iyo nisaa-i bay warinayaan inkastoo sanadkiisu aanu xoog badan lahayn ibnu cabdilbar isagu riwaayaad aan sanad lahayn isna wuxuu sheegaya inuu nebigu calayh salaatu wasalaam xawaytab ibnu cabdilciza afartan kun oo dirham inuu kasii qaatay ama cawf ibnu nofal ibnu alxaaris ibnu cabdilmualib saddex kun oo waran inuu soo siiyey muslimiinta waxaasoo dhan marka laisku wada daro waxa ay sheegayaan un wixii muslimiintu ay xataa gaalada ka soo qaadan karayeen ee ama dayna ama hub lasii qaata ama wax la ammaanaystaan inay soo ammaanaysteen meelaha kanina qadiyadan safwan waa masaa'ilka ay u daliishadaan mushrika ma la adeegsan karaa dadka muslimiinta ahay laakiin waa marka calalaqal waa inay noqotaa mar aanay dee ra'yi iyo tale iyo xoog toona waxba kulahayno qof ama fard iska daba socdo wy xagga horena waan kusoo marray isagoo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam muslimiintu inay soo diyaargarowdaa wakti badan may qaadan iyaga laftoodu waayo ciidankii muslimiinta ee badnaayey maka soo galay dee dhib badan ilamay kulmin baynu nihi ilaa waxoogaagii dagaalkii khandama ka dhacay mooyaane marka waxaa loo soo ururiyey ciidankii inay dib usoo muwaajahayaan maalintan xunayn iyo xaggeeda inay soo qabtaan waxaa la dhahdaa han iyo tobankii shawaal meelaha markay maraysay alyoom alkhamis min shawaal baa la dhahaa shantii shawaal markay maraysay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toban maalmood deganaa magaalada maka ilaa han iyo toban cashay sheegaan ayuu soo baxay waxaanu soo gaadhay baa la dhahdaa meesha lagu tilmaamo xunayn shan casho kadib labadan meelood mana aha bay leeyihin meel loo kala socdo waktiga intan leeg laakiin waxaa muuqatay bay leeyihin nebigu markuu xunayn ku soo dhawaadaba inuu ciidanka aayar rarayey oo socodku xagga dambe inuu aayar ka soconayey waayo xunayn waa meel labaatan kilomitr meelaha u jirta marka la eego maka weliba waxa la dhaha markii hore maka laga soo baxay ciidanku wuu dheeraynayey sida xadiiska abu daawud iyo xaakim bay warinayeen uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalam waxa la dhaha magaaladii maka ahayd catab ibnu usayd saxaabi la yidhaahdo ayuu kaga yimi oo madax uga sii dhigay asxaabu siira siday wariyaan iyadoo aanay riwaayadtoosi xoog badan ahayn ciidanka muslimiinta ee meeshan maraya waxaa la yidhahdaa wuxuu gaadhayey ilaa iyo toban iyo laba kun bay ku sheegaan o toban kun waa kuwii uu la soo galay maka oo iyaga de xadiiskii saxiixe bukhaari basuu sheegayey toban kun askari waa ciidankiisii uu maka la soo galay laba kunna baa la yidhaahdaa waa kuway had iyo goor culamaai taariikh ku tilmaamaan atulaqa dadkii la iska cafiyey ee reer maka wixii ka islaamay ayaa labadaa kunna ka soo raacday baa la yidhaahdaa markaa ciidan laba iyo toban kun meelaha ku dhodhow iyagoo ah ayay soo baxeen baa la yidhahdaa muwaasa culama taarikh ay wariyaan laakiin kollayba waxaynu garan karnaa un maq xunaynna waxay ka mid tahay macaarigtii ugu weynaa ee islaamku uu galo cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uguna khatar badnayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay inuu ciidankan ilaaliyo goor salaad cishaa bay meesha yimaadeen waxaanu uu saaray axad saxaaba inuu bal habeenka kan meesha eego oo soo ilaaliyo isla markaa inuu noqdo maxaa la idhahdaa sahan saxaabigii wuu baxay ciidankii wuu soo eedeegay wuu soo noqday isagoo tilmaamaya sida ay u badan yihiin hawaasan oo maca xoolaheedii iyo waxeediiba wato waa timid nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada niyadda u qaboojinayaba wuxuu ku yihi tilka haniimat lmuslimiina hadan in sha allah waxaa soo aragteen oo dhame haddii alla idhaahdo waa khaniimadii muslimiintu ay helayeen berito saxaabi la idhahda anas ibna abi marsad alghanawi ayaa isagu wuxuu ku daaqay sida xadiidka abu daawud uu tilmaamayo inuu habeenka kan uu isagu gaadhka galo muslimiintuna ay iska seexdaan wuxuu nebigu in badan kala dardaarmay waarooya seexanin ilaa salaada subax la gaadhaya ciidanka inuu si fiican waadiye wanaagsan u ahaado muhimadiisii wuu gutay ninka kani nebiguna calayhi salaatu wasalaam jannu u yaboohay ninkaasi insha allah jannaad leedahay ciidanka muslimiinta markan meesha maraya waxaa la yidhaahdaa dadkan iska soo raacee maka ka soo raacee tulaqaaga kani saas unbay ciidanka ku dhex yeesheen waayo waxay iska ahayeen dad imikun soo islaamay dad caadaadkoodii hore jaahiliyada aan weli ka wada foqin ilaa xad waxaad ka garan kartaa dhexda markay muslimiintii soo socdeen waxay soo mareen meel la yidhahdo daatu anwaar oo geed weyni uu ku yaallo oo carabtu intay qawsaska iyo waxadka iyo inta marya sudhato saa soomaalidan xabaalaha markay marto marba yar ku xidhan jirtay waxaasoo kale intay wax ku xidhaan ayay dabeetana baryootin iyo wax ka dhex samayn jireen markii la arkay gaalada meesha tan ay warba sursuratay iyo wax ku xidhxidhatay caynkana ay waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo innagana daatu anwaar inoo ye geed innana wax sursuranno caynkan inoo samee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi subxaana allah kama qaala qawmu muusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha waaladii nafsii biyadihi latarkabana sunnata man qablikum ilaahay baa xuma ka hufan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaana ku hadlaysaa waa wixii ay yidhaahdeen reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen reer banu israa'iil markii ilaahay uu fircawn ka badbaadiyey ee baddii laga soo dhaafay ayay soo mareen qaar sanam yara caabudaya ijcal lanaa ilaahan bay dhahan kamaa lahum aaliha inana ilah yarayna caabudno inoo samee bay ku idhahan muuse see qoladani waa u leedahay waa shirki iyo gaalnimu tilmaamaya idan waxaan xabaalaha la sursudhay iyo dhirtan laga barakaysta iyo waxaasi diinta salkumale waxaasi waa khuraafaad iyo gaalo warkeeda maaha war islaam maaha islaamka warkiisu wuxuu ku kooban yahin qofka muslimka ilahay unbuu baryaa ilahay baana ku xidhay geed iyo dhagax iyo dad iyo cidna kuma xidhna ilaahay buu ku xidhan yahay subxaana watacaala ilaahay baanu baryaa wax ka sokeeyo la baryaana ma jirto nebigu markaasu wuxuu yidhi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaarteen sunnadii dadkii hore marey jidkay mareen unbaa ku socotaan idinkuna yani tani waxay tilmaamaysaa baa ladhaha dadkan cusub iyo waxaan iska soo raacay inaanay weli caqiidadii saafiga ahayd iyo islaamnimadii si wanaagsan u degin ee uun dee dad iminka soo islaamay oo waxoogaa shirkiyaadkoodii hoostas kaga warwata inay yihiin waxyaabaha bay idhaahdeen da maalinta tan muuqday waxaa ka mid ahaa way is eegeen muslimiintii iyo tirabadnidoodii bay arkeen dee dhowr iyo toban kunoo meesha maraya markaasaa mid ka midii wuxuu yidhi baa layidhi maantun baan tira yari laynagu jirin yani dagaaladii hore intaynu ku geli jirnay nambar inta ka yar baynu ahay ee maanta saynu u tiro badan nahay tiro badni maanta tiro yari laynagu jebin maayo asalkuna wuxuu ahaan jiray muslimiintu say waxay dagaal geli jireen oo dhan marna tiro badni iyo xoog badni kumay guulaysan ilaahay baa nasriga siiyey ilaahay baanay tala saaranayeen oo ikhlaas iyo cibaade iyo ilaahay tala saaradkiisa ayay ku guulaysanayeen maanta laakiin waxaad moodaa in cududeeda u yaro muuqatay oo halkii ay markay dagaalada imaadaan iyo markay ilaahay baryayeen oo ilaahay un tala saarayeen maanta waa isbideeno waxay idhaahdeen cududoodiibaa u muuqatay waxay idhahdeen maanta farayari idinugu jebin mayso waxaanad moodaa dagaalka qaybtiisa hore in ilaahay iyana loo tala saaro layidhi xooggiina waa kaasi wax iskaga celiya waxbase kumaya celina waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya waywma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya waxaa xasuusataan baa ilahay yidhi maalintii xunayn ee idin cajab gelisay jira badnidiinu se waxba aana idinka tarin baa ilahay yidhi subxaana watacaala wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin ilaahay wuxuu leeya oo dhulku idinku cidhidhiyomay waxaa ilaahay arladiisu ballaannay dee markaad tagto dhulku wuu yaraadaa wadooyinka iyo surimadaa waaweyn ayuunbaa cidhiidhi kugu noqonaya meelaad ka baxda unbaad waayeysa ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeya wadaaqat calaykum alard dhulkii baa idinku cidhidhiyoomay iyadoo dhulku ay aada u ballaannay uma wallaytum mudbiriin waa dabarje waa yaacdeen ba ilahay le idinkoo sii daba jeediyey ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan markuu dareemay waxaa la idhaha ilaahay xaggiisu uu weecday isagoo ilaahay baryaya oo allahuma bika uqaatil taahaya iyo weedho lamida dabeetana wuxuu nabigu uga waramay baa la idhaha sa xadiiu darmi sunankiisi iyo axmed ba ay ku warinayaan ummad hore oo tirobadnidooda ay cajab gelisay oo dabeetana uu geeri ku intixaamay cala kulli xaal asalku wuxuu lahaa ay muslimiintu ku guulaysanayeen in tansuru allaha yansurkum asalku kaas bu waxoo kale ma jirin haddaa ilaahay u gargaartaan oo isaga baridaan oo ku tiirsataan oo ku xidhantaan oo ka dambaysaan ilahay waa idin gargaaraya asalku kaas buu ahaa laakiin dee kolleyba waxa isweydiin leh muddo yaroo dee tabaneeyo cashaa waxaa soo daba in la tarbiyeeyo waxdhigistiyo caqaaid iyo wax waliba ay xadkaasi gaadhaan may dhicin tasawurkii saxiixa iyo tawakulkii khaaliska ilaahay la tala saaranayay waa yaro luntay baad moodaa iyo xoolo iyagoo islahaa kulley muslimiintuna waa guulaysan nimankaan cidinay sortaagi kari mayse haniimooyinka iyo waxaan la helayo awax ka soo qaadeen oo halkay muslimiintu inta badan iimaanun billahi wa jihaadun fii sabiilih ay u baxayeen inay marka kan u muuqataba dadka barin uu soo baxayo hunguri iyo wax la nooca waxaa la yidhaahdaa maarakadu qaabkay u bilaabantay insha allah waynu tilmaami doonaaye laakiin maca hungurigii waa socon waayo markii koowaadba waa lala fuqay muslimiintii markii lala fuqayba waa yaaceen dabeetna waxaa la idhahdaa nimankii meesha marayay ee quraysheedna mid ka mid a muarikiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan safwan ibnu umaye walaalkiibu akalda la odhan jiray qaar nin kale ay ku sheegaan ayankaan saas u eegay baa la yidhi muslimiintiyo kooxaha kan waxaa la yidhaha iyagu dagaalkaba may gelin xagga dambey fadhiyeen oo kolba inan yar intay diraan bay odhanayeen war bal waxaa meesha ka dhacay soo eega dabeetna waxay arkeen ba la yidhi de iyadoo lala soo kacay markii koowaadba muslimiintii intuu sidaa u ega midibu wuxuu yidhi alaa batla sixru lyaw wixii sixir laynagu haystay maantay bureen buu yidhi yani waa kooxdii lagu kala tegey mid kale waxaa la yidhi markuu kani warkaa lahaa baa la yidhi walaalkiiba hadlay baa la yidhi safwan oo wuxuu ku yidhi fawallahi laan yarubanii rajulu min qurayshin axabu ilaya min an yarubanii rajulu min hawaazir waar waxaad ku hadlaysa inuu madaxdii noqdo i xukumo nin qurayshun ka tirsan ba aniga ii dhaantaa min reer hawaazin inuu xukumo buu leeyahy yani kani xaggii qabiilku ka fekeraya wuxuu leeyay nebi maxamed inuuna xukumaabaa dhaantaa hawaazin inay noo talise waxaanaad sheegayso maana ma aqbalayo waxaa la tilmaamaa xataa muusa bnu cuqba asxaabu sira nin ka midi sida uu sheegayo inkastoo sanadka rag majhuul ay iskaga jiraan koo xagga dambe joog joogto abu sufyaan iyo safwan safwan ibnu umayahan iyo xakiim ibnu xazaam iyo kooxdaasoo xagga dambe joogto eegaya bal cidda guushu raacdiya waxaas ayaa mid ka midi markii la sheegay in lala soo kacay nimankii ayuu arkay sida foosha xun leh ee muslimiintu ay u jaftay markaasuu intuu saa u eega buu yihi laa tantahi haziimatuhum duuna albaxr kuwani siday u jabeen istaagi maayaan ilaa badda casi soo celisa mooyaane yani ciidankani siay usoo jabeena loo wado meeshay celin doontaan waa badda cas waxaa ka muuqata meesha tan markaa in dadkan tirada badan lee kale iska soo raacay iyaguna safkii ay khalkhalgeliyeen aan wax fiicani ka muuqanin haddaynu eegno macrakada iyo dagaalku siduu u dhacay nimanka hawaazan la yidhahda muslimiinta waxay uga soo dheereeyeen dooxada tan xunayn la yidhahdo xunayn waa meel dooxa ah oo dhir badan hareeraha ku leh ninka kan la yidhahdo malik ibnu cawf annasariy ciidan buu soo kaxeeyey dabeetana dooxadu hareeraha ka geliyey kamaa-in buu ka dhigay koox koox yaroo tiro badan buu ka dhigay dabeetana gamuunleydiisii buu meeshaasi geliyey wuxuu sii qabsaday meelihii istraatiijiga ahaay oo dhan muslimiintuna markii ay salaadii subax tukadeen kadib gorqalasaba goor hore is idhahdeen iyana meesha gala laakiin iyadoo meeshaba la degan yahay ayay sileeyihin soo gala wuu soo daayay markaasi wuxuu yihi markay meesha safka soo galaane soo buuxsamaan marra waaxida dhan walba leebabka iyo gamuunka ha lagu wada dhajiyo ciidankiiyoo iska soconaya meesha soo dhex socda ayaa markaas dafca waaxida baa lagu qaaday bahal weerar ah oo dhan walba gamuunka lagaga nabay markiiba baa la yidhahaa fardooleydiiyo xaggan hore soo socotoo soo socotay ayaa lala soo fuqay markii dhan walba gamuun laga geliyey waxay ku tilmaamaan culammadu markan hore ciidanku fardooleydu waxoogaa ay markan hore hore ula yara kacdo oo nimankan hawaazan qayb ka mida la yara kiciyey laakiin meelaha markii laysla soo gaadhayba dib baa loo soo jebiyey muslimiintii dib baa loo soo jebiyey iyagoo markii hore moodayay muslimiintu inay dee kooxa yaran malaa intay marka hore helana hore ula kaceen sida xadiiska bukhaari uu sheegay oo kale ay marka hore muslimiintu hore ula kaceen oo laysidii hawaazin yani si dhaba u jebiseen ayuunbay mar qura leebka lagu boobay oo si kayru caadiya loogaga boobay dooxa dhinacyadiisii dadkii muslimiinta badh ka mida baa markaa yaa isbilaabay weliba waxaa la yidhahdaa dadkan sidan u tirada badan le qaar badan oo ka mida baan hubka wixii la xidhxidhnaa iyo wixii madaxa laga gashan jiray iyo waxyaabaha kan dadka badh baa sidan baa la yidhahdaa calaa kullin nimankan waxaa la yidhahdaa leebka sida loo ganano xoog bay u yaqaan waxay noqotoon inaanay leeb ganin ilaayo inay mid ku dhajiyeen mooyaane dabeetana waxaa dhacday in muslimiintii lala soo kaco sida albara ibnu caazib oo saxaabi ka mida raggii dagaalka ka qayb galay uu sheegayo wuxuu leeyahay markiiba waxa lala soo kacay buu yidhi fardoolaydii muslimiinta dabeetana kuwii cagta ayaa lala soo kacay dulaqaad iyagu way yaaceen buu yidhi nimankii markaa dadka soo raacaya caraabtiiyo reer baadiyi waxaasoo dhami markay isla jabeen baa ciidanka intii hadhayna soo jabtay may laazimin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yar mooyaane waxaa la yidhahdaa koox yar baa nebiga ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam kooxdaasi waa dagaalamto dagaalkii wuu socday jawladii hore min waaberigii ilaa cishihii baa lays haystay dabeetana habeenkiibuu haddana dagaalkii sii socday habeennimadaasa lala soo fuqay baa la yidhahdaa muslimiintii maalintii dambe dagaalkii wuu dhib batay wakti aada u kulula way ahayd waxay u muuqataa un in muslimiintii lala kacay meel ma wakti kulayla bay ahayd aada u cadceed badan oo boodh badan oo aanay si fiican u garanaynin oo riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan xataa aragtidiiba haydhhaydh aga gashay waa la isla kiciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuushanaa baa la yidhi baqladiisii baqal uu lahaayoo duldul la odhan jiray waa tii muqooqorsu soo hadiyeeyey ayaan rajaynaya tan duldulka la yidhahda inay ahayd baqashaasi buu fuushanaa mar qudhana ma soo noqonayo xagga ciidanku kusii cararaya waxaa la yidhahdaa laba saxaabiy oo la fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xagga ciidanka kusii socda uuna sii socda marka horebana waxaad garan kartaa inaanu nebigu ku talagelin inuu cararo iyo warka kan waayo farda wuu haystay haddana faras ma fuulin waxaana la yaqaanaa dee baqali kar iyo far inaanay samaynin ee dhanku dhan inay isaga soconayso inuu meesha laazimo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo baqashiisa haystuu ciidanka sii dhex jeexayay isagoo weliba dhawaaqayo aan isqarinaynin oo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan hoo been ma aha waxaan ahay ina cabdilmualib maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ayaan ahay isagoo leh waxaa la yidhahdaa adeerkii cabbaas iyo ninkii kale ay isku reerka ahaayeen ee abu sufyaan ibnu alxaaris la odhan jiray ayaa midna hoggaanka hayay baqashan yar midna meelahan hayay oo ay ka ilaalinayeen inuu nebigu xoog usii cararo isaguna hore usii wado xagga ciidanka uu sii socday halka qoladana ay yaacayso isna uu xagga ciidanka kusii ordayay qoladan inay xeexeejinaysay muslimiintii markaa qaybo ka mid ah oo raggii soo hadhay gaar ahaan ee ansaartii muhaajiriintii ka mid a qaybo ka mid ah ayaa iyaguna dib u soo yaro gurtay waxaa la yidhahdaa ciidan aan badnayn baaba nebiga ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam oo cabbaaskaas iyo abu sufyaan ibn alxaris abu sufyaankani waa nin islaamnimadiisu fiicnaatay waa raggii dhexda kusoo islaamay markii waa ninkaanu lahayn gabayaabuu ahaa muslimiinta soo caaya oo nebigu markuu maka iyo madiine dhexdooda soo socday intaa fatxu maka dhacay raggii islaamay buu ka mid yahay laakiin waa raggii islaamnimadiisu fiicnaatay koox yaroo labadaa nin iyo abubakr iyo cumar iyo cali iyo meelahaasi ay ka mid yihiin baa la yidhahdaa siay culamaai siira ay sheegaan sanad saxiixa ibnu isxaaq uu ku sheegayo oo jaabir ibnu cabdillahi warinayo oo raggii macrakada ka qayb galaya waxoogaa caynkaasiya ku hadhay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi adeerkii alcabaas ibnu cabdilmualib oo nin aada u cod weyn ahaa jahwariyu sawt ahaa ayuu wuxuu ku yidhi waryeedh oo waxaad ku yeedha saxaabadaydii u yeedh dabeetana waxaa la yidhahaa rag gaadha maalintaasi loo yeedhay asxaabi shajara u yeedh baa la yidhi baycatu ridwaan raggii nebiga geerida la galay kula bayacsamay inaanay cararin asxaabu shajara u yeedh waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaar u yeedh waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi ku sii gaar yeel oo reer bani lxaaris waa jilib ka mida khasrajiintii ansaarta reer banu xaaris u sii yeedh baa la yidhi dabeetana wuu yeedhay cod aad u weyn oo dadkii oo dhan maqashiiyey ayuu ku dhawaaqay baa la yidhi alcabaas ibnu cabdilmualib saxaabadii markay maqaleen cabbaasoo xagga dambe uga yeedhaya ayaa laysi soo taagay raggii waaweynaa ama raggaasi asxaabu baycati ridwaan dib bay usoo wada noqdeen baa laydhaha iyagoo dib nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo noqonaya markiiba sideetameeye ama boqol rag ku dhodhow waa meesha soo galay waxaa la yidhahdaa ciidankii xataa dee ciidanku markuu jabo waxaad iska moodaa in xooluhuna xataa yaacaan iyo waxaan la fuushayo aan la joojin karin ragga wixii joojin kari waayey baa la yidhahaa fardahoodii ama awrtoodii ama waxay fuushanaay ninkii waabin karee celin karayna wuu celiyey ragga intii joojin kari weydena inta iskaga booday bay kala hadhuun warmahoodii iyo seefahoodii oo neefkii xoolaabay iska sii daayeen dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay dib ugu laabteen asxaabu baycati ridwaan iyo afaartii iyo raggii diinta usoo gargaaray ee badariyiintii raggii la yaqaanay baa dagaalkii markaa si dhaba u galay kooxdii tulaqadii iyo intii awalba meesha qastayna waa weydaaratoo waa yaacday yani kooxdan aan wax badan wadanin ragga islaamka usoo halgamaya ee marka horeba gacantooda ilaahay uu halkan kusoo gaadhsiiyey subxaana watacaala ayaa dagaal rasmiya galay isagoo nebiguna calayhi salaatu wasalaam u ducaynayo inaka intasha laa tucbad bacda alyawm ducooyinkaasi mar labaad bay soo wariyaan culammadu inuu markana nebigu akrinayo calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa lagu tilmaama xataa sida saxiix lbukhaari iyo muslimba ku qoran inuu nebigu ka degay baqladii yaraydna xataa markuu ciidanku soo tarabato oo uu dhulka soconayey oo marka ay dagaalku aad u adkaado nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku gegabanayeen saxaabada qaarkood markuu dagaalku aad u adkaado markii codkaasi dib uu yeedhay ee saxaabadaasi waa lasoo wada noqday labayka labayka iyadoo laleeyahay ninkii joojin kari waayey wuuna waa iskaga soo daadegay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhinac yimid dagaalkii baa dib loo bilaabay alaana xamiya alwatis waa marka riwaayaadkaasi nabiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam hada xiina xamiya alwatis xadiidkii saxiixu muslimku siduu tilmaamayay waxoogaa ciid u qaatay baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu ku seyriyey gaalada isagoo le shaahat alwujuuh inhazamuu rabbu muxamed isagoo le nebigu calayhi salaatu wasalaam jabe maxamed rabbigii baa ku dhaartee waana ka ilaahay subxaanau watacaala kaga warramayo qur-aanka ee markii aayaadkan hore la tilmaamay wa yowma xunaynin ida acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shaya wadaqat calaykum alardu bima raxmat uma wallaytum mudbiriin ilahay wuxuu ku xigsiye aayadda uma anzla allahu sakiinatahu calى rasuulihi wacalى lmuuminiin ilahay baa ku soo dejiyey xasiloonidiisa rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta waanzla junuuda lam tarawha ciidamo aydan idinku ogeynna ilaahay baa soo dejiyey wacadaba aladiina kafaruu allaa cadaabay kuwii gaaloobay hawaasin markii raggii ragga ha u soo jeestay iyana fadhiyi kari waaye mar labaad baa lala foqay markaasi hawaasin oo dib loo kiciyey oo weliba si aad u foolxunle loola kacay ilaa iyo firdhadkoodii meel walba uu ka dhacay oo wixii uu dumar iyo xoolo iyo soo ururiyey meeshaa lagaga wada qabsaday markay yaaceenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dabadiraa la yidhi ciidamo sii jebiya oo koox walba dhankeeda u sii eriyada manay u suurtoobin inay dib isu soo urursadaan waxaana loo ogolaaday nin waliba cidduu wax ka furto inuu leeyahy salb lmushrik liqaatili ninka nin ka furta wixi uu ka furto isaga ayuu leeyahy wuxuuse nebigu calayhi salaatu wasalaam ka nahiyey markuu arkay iyagoo gabadh dilay in dumarka la laayo ma kaanat haadihi tuqaatil buu nebigu yidhi wartani ma dirirayna maxaa ka dishay yani fi shariica ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da'di aan dagaal ku jirin iyo waxa in la laaya may banaana nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaana wuu ka celiyey gaaladiina si fiican baa loo jebiyey maalmaha kan macrakaadkan dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa haweeney umu sulaym islaantii la odhan jiray waxaan filayaa islaantii talxa inay ahayd abi talxa oo iyadoo dee sideetaba toore yar ayuu odageeda arkay markaasuu nabaashan maxaad ku falaysaa gaaladan maanta isla bay tiri calooshaad kaga soo ridi dabeetana nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallahi buu yihi markaa tii umu sulaym hal bidiyo yare maxaad ku falaysaa baa la yidhaha waxay tihi waxaan isleeyahay wixii gaal ku soo dhawaada had beerka ka dilaacisid maanta nabigu ku qoslaa ilahi iska dhaaf hawaasan waxay sheegaan dhowr iyo toddobaatan in laga dilay reer bani malik bani cawf oo qudhah reer bani malik baan ujeedaa oo taqiif ka tirsan sida ibnu isxaaq uu sheegayo inkastoo rawaayadu biduuni sanad iska tahay ama liidato axlaaftana labaa laga dilay buu leeyahay calaa kulli xaal haziimadatan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan saddex boqol in laga dilay nimankan reer banu malik ah oo zubayr ibn lcawaam awtaas wixii uu ku gaadhay inuu meelaha ahaa dadkii uu ku dilay yani markay meesha tan jabeen waxay galeen baa la idhaahdaa meel kale oo awtaasa la yidhaahdo dabeetana xarakaat lmubaarada unbaa kasii daba timi ilaa iyo meel kasta laga saaray abu alxa ayaa la yidhahdaa keligii maalinta tan sida xadiidka abu daawud uu sheegayo abu alxa keligii maalintan labaatan buu dilay baa la yidhahda uu furtay labaatan gaal buu dilay oo salbigoodiina uu soo furtay keligii si kasta ha ahaatee waxaanu leenahay nimankii hawaasan marka la isku daro qabiilka iyo furuucdiisii waxa ku dhacay jab aad u weyn dad aad u badan rag aad u badan waa laga laayay cid badan waa laga dhaawacay waxa ay sheegaan dumar iyo caruurta laga qabto quraabaa lix kun gaadhaysay bay yidhaahdaan sittata aalaaf saciid ibnu lmusayib sida uu warinayo wuxuu ku tilmaamayaa meelaha si dad gaadhayaan laga qaaday riwaayaadka taariikhdu inkastoo aanay sanadkoodu xooganayn ee ibnu sacad fii abaqaati biduuni sanadi ku aroorinayo xoolaha laga qabsaday oo qura wuxuu ku sheegayaa dee waxaan la tirokoobi karayn afar kun oo wiqiyadood oo fida ah labaatan iyo afar kun oo neefoo geela afartan kun oo neef oo adhiya dee waa qabiilkaas ka dhan ee labaatanka kuna nin soo dagaal geliyey wuxuu xoolo lahaaba waa lasoo qabtay geel iyo adhi iyo fida iyo waxaa doontaba dheh wuxuu xoolo lahaa iyo lo iyo khaylba wax walba waa laga soo qabtay baa la ydhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu iyo xoolaa intuu ururiyey ayuu wuxuu ihi jaaraana geeya ilaa iyo intuu ka soo noqonayay daaif muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa ibnu isxaaq siduu sheeda sheegayo ilaa afar baa ka shahiidoobay buu yidhaahdaa kooxna waa dhaadhaawacmeen aduu dhaawdhaawac buu soo gaargaarsiiye wuxuu tilmaamaa balaa saxiixu lbukhaari wuxuu sheegayaa kooxaha dhaawacmay malaa inu ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali iyo cabdillaahi ibnu ubay ibn abi awfa iyo khaalid ibnu walid iyo raggaasoo dhan in dhaawacyo khafiifi adu dee waxa ugu badane nimankan ku dhacay leeba bay ahaayeen marka leebabkaasi wixii ay dhaadhaawaceen laakiin waa khasaare iska fudud marka loo eego khasaaraha ciidamadii kala gaadhay ciidankaa qurayshe hawaazan ee jabay wuu cararay jabkoodii dhowr meelood buu u qaybsamay qolana khlabay qabatay qolana awtaas meel la yidhaahday tagtay qolana daaif ayay gashay buuralayda iyo dooxooyinka un baa la kala xulay ninkii malik ibnu cawf la odhan jiray lahaa raggu yuu jabina waxaa ilaashado isaga iyo ciidanu wataa waa jabeen oo waxay u kaceen daaif magaaladii daaif la odhan jiro magaalo aada u xasiin ah ciidamo kale awtaas meeshaa la ydhaha awtaas waa waadi daaif iyo xunayn dooxa udhaxaysa ee awtaas la ydhahda ayay galeen koox kale waxay gashay iyaduna oo banukiira min thaqiif ka tirsan nakla meel kaloo la yidhaahdo fardoolaydii iyo ciidamadii muslimiinta ka daba tegey daraa nebigu calayhi salaatu wasalaam abaa caamir alashcari ayuu awtaas u diray halkaasaanu kula dagaalamay waxaa la yidhahdaa xataa maca odaygii talayaqaanka ahaa meeshaasi kusoo dilay baa la ydhahdaa oo ninkii la odhan jiray durayd ibnu simma odaygii taladii hore lahaayee lahaa war raggan hadday jabaan dumar iyo caruure celin mayse ka daaya abu caamir alashcari saxaabigaa la yidhaahdo isagu meeshaasi ayuu ku shahiidnimo qaatay abu muusa alashcari baa markaas sii qaatay calankii saasaa lagu jebiyey kooxda kan abu musana waa kii markii dambe nebiga u yimi alayh salaatu wasalaam ee u weydiinayay inuu ilaahay u baryayo fariin buu kuusoo diraya buu leeya waa runtii qiso aada u fiican abu amir alashcari ee qisada uu ka tegay laakiin marka iska soo koobno ilaahay rasuulkiisii ku salaama buu yidhi istikfaarna allah ay weydiiyo ilahay buu u baryay nebigu alayh salaatu wasalaam dagaalkani xunayn ku saabsisanaa jabkaasi ayuu ku gebagaboobay qaybahoodii yarraayo meelaha galayna waa lagu sii daray oo waa la sii jebiyey laakiin magaalada la yidhaahdo daaif may suurtogelin in si fudud iyada loo jebiyo aan maanta waxaynu maanta gelaynaa ghaswatu daaif ama duulaankii ama weerarkii uu nebigu ku qaaday calayhi salaatu wasalaam meesha daaif loo yaqaano kadib markii qabiilkii hawaasan la odhan jiray ay kala burbureen firdhadkoodii ay u kala yaaceen meeshii la odhan jiray nakla iyo awtaas baaqigii ka soo hadhayana waxay markii labadaa meeloodna lagaga sii daba tegay waxay usii jeesteen mega magaalada loo yaqaano adaaif magaaladan daaif oo ay marka horeba galeen nimankii reer banu sakiif la odhan jiray oo uu hogaaminayo ninkii madaxda u ahaa ee la odhan jiray malik ibnu cawf nasri oo hawaasin ninkii madaxda ka ahaaya malik ibnu cawf iyo ciidan wixii uu watay waxay galeen magaalada daaif daaif waa meel dhulbuureed ah waa magaalo suur fiican ama teedad wanaagsan magaalada dhammaanteed uu ku wareegsan yahay qalcado iyo xusuun leh mana jirto magaaladaasi meel laga geli karayay ilaa iyo albaabka mooyaane yani albaabada ay xusuuntu leedahay magaalooyinka dayr baa lagu wareejin jiray ciidamada iyo waxaa la iskaga celiyo marka magaalo aad u adag bay ahayd dhulka kule suurtagala in laga galaana meelaha dayrarka ayuunbu ahaa muddadii ay urursanayeenna waxay magaalada dhigteen oo ku xaraysteen xoolo la yidhaahdo waxay ku filaan karayeen ilaa iyo muddo sanad ah macnaheedu waxa weeyaan sanad dhan dagaal ayay ku joogi karayeen muslimiintu waxay soo gaadhay daaif baa la yidhaahdaa shawaal labaatankeedii meelaha oo kadib markii dagaalkii xunayn iyo saraayaadkii laga daba diray nakhle iyo awtaas markii ay dhammaadeen oo bisha tobankeedii ama shawaal tobankeedii meelahaa dhammaaday waxaynu odhan karnaa kuwa soo bilaabmay baan leenahay shawaal tobankeedii ilaa iyo qaatay muddo toddobaad meelahaasi ama ka badanba muslimiintu waxay isku dayeen inay markaa xisaar geliyaan ama isku weer inay ka qabtaan magaalada daaif la yidhaahdo oo aanay suurtagal ahayn meel ay ka galaanna aanay furayn yani meel alaaliya meel duulimaad lagaga qaadaa ma fura waxaa qura furan in la go'doomiyo marka waxay go'doomiyeen baa la yidhahdaa muddo dhowr iyo toban maalmooda muddada go'doomiska yani riwaayaad badan badan baa ku soo arooray oo ku tilmaamaya waktiyo kala gedisan lagana yaabo qaar dhowr iyo toban bay sheegayaan ilaa afartan casho laakiin xaqiiqa ahaan markaynu eegno waxaad odhan kartaa kollay muddo dhowr iyo tobana way gaadhaysay inta meeshatan ay go'doon ku jirtay marka aynu duuduubno taarikhda inkastoo axaadiis saxiix ay afartanayo ku soo aroortay haddana waxaad moodaa qoleoo taarikhdu inay isku dayaan inay bushiyaan sababtuna waxa weeyaan muddadii waktigii uu cimraystay iyo waktigii uu madiine ku noqday iyo waktiga halkan joogay marka la isku dara bay leeyihin muddooyinkan la tilmaamayo way ka badantay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo socday magaalada tan daa'ifa waxaa la yidhaahdaa ariiqii qadiimka ahaa buu soo maray ee daaif xagga koonfureed ka soo gelayey oo waxay soo mareen nakhl alyamaniya meesha la yidhaahdo dabeetana qarni almanaazil oo aan odhan karno waa meel siddeetan kilomitr u jirta maka ama saddexiyo toban saddex iyo konton kilomitr u jirta daaif yani waddada hadda la maree laamiga ahi way ka dhowday waddadan markaas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay soo mareen waxaanu ku talagalu nebigu calayhi salaatu wasalaam hawaazan imdaadaadka ama taakulaynta ay siin karto iyo reer banu saqiif inuu kala gooyo muslimiintii waxay soo degeen magaaladii waxaynu nidhi waa qalcado iyo suurar ku wareegsan oo aan lahayn meel laga galo marka meel u dhow qalcadihii ay lahayd daaif ayay soo degeen laakiin waxay degeen baa la yidhahdaa meel leebabku ay soo gaadhayaan dabeetana nimankii gaaleed leebab aad u tiro badan labay ku soo daayeen taasi waxay kaliftay markaa haddana inay muslimiintii mar labaad isku dayaan inay ka yaro durkaan markii uu ku batay leebabkiiyo wixii waxaa la yidhahdaa dagaalka kani waa dagaalka qura muslimiintu caadigii nebiga calayhi salaatu wasalaam siday nimanka taarikhda qora ay soo sheegayaan ay isticmaaleen laba shay oo aan dagaalada kale lagu isticmaalin mid waa shayga loo yaqaano dabaabaadka yani dabaabadda maaha tan iminka kaaraha ah ee aynu naqaano waxaa jiri jiray cahdiyada hore ba hal dabaaba la yidhaahdo dabaabadaas waxay ka samaysnaan jirtay baa la yidhaahdaa alwaax ama looxaan ad adag oo harag lagu dahaaday oo markaa aan leebkan iyo waxaan dhodhowa waxaan lasoo tuura aanay ka soo dusaynin cajilado yarar ama taayaro soconayo kalena way lahaan jirtay markaa qofku ama cid inta dabaabada lasoo dhexgeliyo ayay soo kaxaynayaan markaa leebabka lagu soo ganayo waxaasoo dham waxba yeeli maayaan ilaa ay suurka derbiga ka soo gaadhaan si derbiga ama ay u qodaan ama ay wax uga sameeyaan ama noocaasi oo kale ah nocunmaadesa dabaabadani ba xabadda yar u celisay ninka wata aanay ugu dhicin ayay dabaabaadkaas inay ahaan jireen waxaa lagu tilmaamaa dagaalka kan waxay muslimiintu adeegsadeen aaladaasi khashabka adag iyo ka samaysan jaldiga ama haragga ka samaysan ee taayirada wareegaya leh si suurka ay ugu soo dhowaadaan waxaa la yidhahaa markii ay derbigii yimaadeen muslimiintuna dee kolley wax kastaba sida dabaabadahan caadiga ah arbeje sebanka loogu dhufto ama bahladan waxaa la isticmaali jiray waagaana bahalada dabaabada loo yaqaana aanu gamuunku karayn gamuunku wuxuu la mid yahay iyadoo gaashaankii ku dhacay gaashaanku meel wuxuu ka samaysnaa un harag dabaabadaha noocana waxay ku isticmaali jireen baa la yidhahdaa wax la biraa la gubi jiray bir kulul baa markaa lagu soo tuuraya de waxaynu naqaanaa maaskana in birtu ay jeexdo ama si ay daloolanayso marka waxaa lagu isticmaalaya alxadiid ilmuxamaa ama birihii la kuleyliyey baa oo lagu soo ganay taasi waxay keentay in dabaabadihii ay daldalooshameen oo haddana muslimiinta ay dib uga baxday waxaana yidhaahdaan waa uu dagaalkii ugu horeeyey ee muslimiintu ay adeegsadaan aalaadka kan manay haysanin muslimiintu markaas baa lagu tilmaamaa aaladaha lagu burburiyo derbiyada waktigan waxaa kaloo la sheegay culamada taarikh sheegaan meel jarsh la yidhahdo alyamani iyo jarsh alyamaniya la yidhahda waxaa jirtay waxaa lagu samayn jiray dabaabaadka iyo bahalo la yidhahdo manjaniq manjaniqu waa isna ul dheer ama geed dheer oo baayro la wareejiyo leh oo geedka lasoo fororinayo oo kiish xagga sare laga saarayo ama saan oo kale saantaasi ama dhagax lagu gurayo ama biraha kululi wax lagu gurayo dabeetana lasii daynayo tuuraysa waa weraf weyn oo kale marka iyana waa bahal wax lagu tuuro isagana manjaniqyadana waxaa loo adeegsadaa in derbiyada lagu dumiyo ama hub culculus oo waaweyn oo kale sidii madaafiicdo kale in loo rido waa halkan maanta madaaficda laga isticmaalo kale waxaa la yidhahdaa beriga waktiga kan manjaniqyana muslimiintii way adeegsadeen bay yidhaahdaan qolada taarikhda barta qaar waxay yidhahdaan manjaniqyada tan waa la soo iibsaday oo meeshaas u dhoweyd baa laga keenay qaar waxay sheegaan maaha salman alfarisi saxaabigii la odhan jiray baa u tiltilmaamay qadiyada tan oo u hindisay calaa kulli xaal riwaayadka arrimahan ka hadlaya waxaa ugu badan un axaadiis mursal ah mursalka tamartiisana dawaaska taqaaniin waxaynu odhan karnaa waxay adeegsadeen baa la yidhaahdaa dagaalka kan manjaniqana waa la adeegsaday laakiin ma ahayn manjaniqyo ku filan oo dee xusuun badan dumin kara ama wax badan qaban kara marka la isku daro labadan shay ee la adeegsadayba way suurtoobi weyday uun in la dalooshado ama la furto qalcadihii waxaa la isku dayay in xisaarka muddo lagu hayo waxaa la yidhahdaa nebigu alayhi salaatu wasalaam sida axaadiis mursal ay tilmaamayaan oo kale wuxuu haddana isku dayey in beerihii agtooda ama dabino dhulku beerolaya waxbuu ahaa in beeraha qaar la gubo ama la googooyo cinab iyo nakhiil iyo caynka kuwiina nebiga munashada bay ku sameeyeenoo way qayliyeen inuu ka daayay nebigu alayh salaatu wasalaam uu iska joojiyey waxaa la isku dayey si kasta oo meesha loo geli karo oo way adkaatay haddana nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey inuu iclaan bixiyo iclaankaoo la yidhahdo dadkan addoome ay haystaan ee gudaha ku jira addoomaho waa loo dhawaaqay ciddii soo baxday ee meeshaa ka soo baxda xor baa tahay waxaa la yidhahdaa addoomihiina waxoogaa ayaa soo dhacay waxaa la sheegay ilaa dhowr iyo toban nin oo abubakr athaqafiyo ay ku jiraan ayaa iyana soo daato dabadda usoo baxay waa islaameen dabeetana waa la xoreeyey iyagana waa la sii daayey inahaasoo dhan marka laysku daroon haddana may suurtoobin in qalcadihii la jebiyo ama se la dhaafo muslimiintiina waxaa aad markii dambe nebigu alayh salaatu wasalaam isku dayey inay balyana gantaaladan badiyaan oo aada u isticmaalaan walidalik waa kii nebigu alayh salaatu wasalaam xadiisku saxiixa ku tilmaamayay man balaga bisahmin falahu daraja fi ljanna ninkii gamuun gaadsiiye nimankaasiba hal darajo jannaa buu leeyahy markaasaa gamunadiina la waday waxaasoo dhan may suurtogelin in la furto qalcaddi dhanka kale waxay culamada taariikhdu tilmaamaan inay muslimiintaba ku badatay dhaawicii waa iyagii waa makshuuf dabadda meel banaan bay ka joogaan gamuunka iyo leefkiyo wixii lasoo tuurayo o dhan waa lala dhacaya qolada kalena waxay kaga jirtaa dhufaysyadoodii bay kaga jiraan saa daraaddeed waxaa la tilmaamaa in dhaawacu muslimiinta ku batay sida xadiiskii saxiixulbukhaariga uu tilmaamayey waxaa kaloo la sheegaa sida ibnu isxaaq biduuni sanad uu ku werinayo ilaa iyo labiyo toban nin in laga dilay muslimiinta meeshaba ay leeyihiin aan nimanka gaaleed lagaba dilin sida xaadiis mursal abu daauud ay tilmaamayaan saddex mooyaane aan wax kalaba iyaga laga dilin waxaa riwaayaad saxiix iyaguna bukhaari ku sugan ay tilmaamayaan xataa nebigu inaan xoog ugu kastinin meeshan in xoog la ysugu maqiiqo ama in la furto laakiin laga dan lahaa in shawkadeeda nimankan xoogoodun in la yaro jebiyo tabartooda la tusiyo waayo marka kan daaif waa dhul ku dhex yaalla muslimiinta koono walba muslim ka xigo markaa meel tijaare ay leeyihin u soconaysaa ma jirto meel kale ay mari karaan ma jirto waa sidooda isaga tahayba magaalo yaroo gooban oo ku dhex taalla dhul muslimku uu furtay oo dhan walba muslimiin ay ka xigto waxaana la yidhahdaa waxay ka mid ahaayeen dadkii uu nebigu la jaalay calayhi salaatu wasalaam islaamnimadooda ama inay islaamka qaataan waayo dad baa la yidhahdaa ahlu fatna wazaka ayuu ku tilmaamaya karamdiyaa ilcumar inay nimankaasi ahaayeen waana dee meesha aad garan kartaba inuu nebigu wuu qastiyey maka markii ay waxba ka dhegaysan weyday meeshii labaad ee u sidhi diin gaadhsii ayay ahayd uu qolada tan uu u tegey walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu